أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان ومدن ما بعد وحنكسو دحجرني سورة المائدة وحنسو قارني aayadda lixdan iyo sagaal qowluhu tacaala ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wasaabi-uuna saabi-iintu iyo wanasaaraa nasaaradii man aamana qofkii rumeeya billaahi ilaahi iyo walyowmi alaakhiri maalinta aakharo wa camila saalixan camal wanaagsanna sameeya falaa khawfun cabsi calayhi korkooda ma calayhim korkooda ma ahaan walaa hum ma aysan ahaanin yaxsanuuna kuwii murgooda oo hadday qiyaamo tagaan iyagoo iimaan iyo camal saalixa wata waxaa weeye murug iyo wixii horeo dhaafi kama murgaya aayadahan aayadii hore suuradday ku xihan yihiin suuradda badankoodana waxay radinaysaa waxyaalaha yahuudda iyo nasraanada ay ku andacoonayaan oo ileeyiin naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu ee muslimiintana ay xaqirayaan ay ku jeesjeesayaan ayagoo isla wen yihiin isla weynankooda xataa ay keentay ilaahay subxaana wa tacaala inay aflagaadeeyaan gaar ahaan yahuud oo kale aflagaadeeyaan marka waxaa la leeyahay meeshaa naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uhu iyo faataa dhugma ka soconayso meeshan waxaa ka soconaya waxa weeye iimaan iyo camal saalix ayaa ka soconaya marka daa'ifo kastaba ma qofkii iimaan iyo camal saalixa laga helo oo ilaahay amarkiisa qaata nahyigiisa ka hara alla rumeeyo rusushiisa oo dhan rumeeyo oon ka kala tegin shareecada markaa socotana ku camal fala ilaahay waa ka aqbalaa hadduu dhinto wanaaggaa oo ku dhinto waa ka aqbalaya qofkii asagu iimaan iyo camal saalixa aan hayninna waxaa weeye wax laga aqbalayo lama arko faataadhugta iyo beenta iyo waxyaalahan uu sheeganayo naxnu abdullaahi wa axibbaa'uhuna waxay tarayso lama arko taasuu ilaahi lehi subxaana wa tacaala marka qofku waxaa u daahirka wuxuu u malayn karaa qofku inuu is yidhaahdo ee haddaba yahuud hadday diintooda ku camal falaan oo nasaaro ay sidooda ku camal falaan oo saabi-iintu isada ku camal falaan hadhow jannaa laysugu imaanaya saasaa dad ay bal ku dooda laakiin macnuhu saas ma ahaan macnuhu waxaa weeye ilaahay marba sharci bau soo dejiyaa waqti walbaba sharci baa socda waqtigii nabi muuse lasoo diray calayhi salaatu wasalaam oo towrad loo soo dhiibay ilaa ciise laga bixiyo sharciga nabiyullaahi muusa iyo towraadaa soconay ninkii markaas sidii ilaahay ugu soo dejiyey nabiyullaahi muuse diintiisa ku camal fala oo ambiyada rumeeya muuse iyo ambiyadii kala rumeeya ee reer banu israa'iil hadba intii la soo bixiyey towraadaana dhaqan u ahaa qofkaasi waa toosanya ciise markii la soo bixiyey waxaa waajib noqotay in nabiyullaahi ciisii injiila rumeeyo towraadna wixii injiil ou nasakhay maahane wixii kale waa lagu dhaqmayaa laakiin nabi ciise waa in risaaladiisa la rumeeyo ninkii yidhi markaana yahuudnimadan ku haroo nabi ciise iyo kitaabkiisa waa diiday iimaan ma lahan sababtoo nebigou beeniyey hal nabi oo ambiyada ka mid a haddaad beeniso iyo hal kitaab oo kutubta alla ka mid a haddii aad beenisona waa kaaga dhammaatay iimaan ma jiro waxay ahayd ilaa marka nabi ciise lasoo diray calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam wacalaa saa'ir alambiyaa ilaa nabigeenna maxamed oo uu ka soo baxo shareecada nabi ciisaa socotay qofkii diinta ah nabiyullaahi ciise fiican waa camal fala oo qirta inuu cabdullaahi wa rasuulu uu yahay oo diintii nabi ciise ku toosnaado waa laga aqbalaya haddou saa kusoo dhintan ambiyadii ka horreeyo muuse iyana rumeeya khaatimo fiican oo ku dhintay nebi maxamed markii la soo bixiyey waajib waxaa ah qolo yahuud iyo nasaaro lagula ballamay iyo dadkii hore wixii soo gaaray waxaan soo gaarinba haddii nabigaa nebi maxamed la soo bixiyay inay rumeeyaan inay raacaan sifaadkiisa iyo kitaabkiisa waxyaa ku qornay ninkii markaas diido ama yahuudnimadii horeo la nasakhay qabsada ama nasraannimadii markaa nebi maxamed oo nasakhay qabsada calayhi salaatu salaam iyo kitaabkiisa qur-aanka ee nasakhay qabsada ee nebi maxamed ku kufriya iyo wixii lagu soo dejiyay waa kaafir marka macnaha waxa waye hadda iyo danba iimaanka cusboonaysiiye iimaanka saxda ah wuxuu ka bilaabana laa ilaha illah maxamedan rasuullah si nebi maxamed loo soo bixiyey iyo ambiyadii hore i koro dhan in la rumeeyo kitaabkaana la rumeeyo isagana lagu dhaqmo qofkii nebi maxamed ku kufriyey iyo kitaabkiisana ambiyadii oo dhan waa ku kufriyey sida qofka muslim sheeganaya hadduu nabiyullaahi muuse ama nebi ciise ama ayi nebi uu beeniyo nebi maxamed aan rumaysana waxba ku tari mayso waa inuu ambiyadoo dhan ou rumeeyo ambiyada oo dhan ou rumeeyo ee nabigeena k nabigeena iyo wixii ka horey dhan ou rumeeyo wy marka macnaha waxaa weeye qofkii fi-a kastaba ha ahaada markaa la joogo qofkii diinta saxda ah oo ilaahay agtiisa ka socota ee aan la nasakhin qabsada qofkaas waa badbaada qofkii faataanugula yimaada naxnu axabnaa axibbaa'uhu ama qofkii camalka intuu ka tago muslan ahay keliya uun meelaha la warwareega uun diinta ku dhaqmayn ama laga yaabo tawxiidka inuu khalday ama camalka ama shirki faataanug waxba ma anfacayso waxaa la rabaa caqiido toosan iyo camal saxa awaamirta allah maaragtay la rumeeyo la qaato nahyigoo laga haro ee muslan xataa ay boqol kufrina waa koraya diintana waa ku ciyaaraya shirkina waa samaynaya waxay kuu tareen lama arko waa diin saxaa la yska rabaa nacam ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwii haaduu yahuudoobay iyo wasaabi-uun ee ina aladiina haaduu aladiinas waa ismu inna soo maaha maxalkeeda marka waa mansuub waay iyo waladiina haado iyadana waa ku cadfan tahay wasaabi-uuna waxay ahayd wasaabi-iina in la yidhaahdo haddii ay ismu in aladiina ay ku cadfan tahay oo saas loogu cadfo laakiin waxay yidhaahdaan maadaama cadafkii uu fogaaday unbaa mubtado cusub laga dhigoo wasaabi-uuna la iska yihi ama waxaa weeye hadalkan waxay ahayd wasaabi-uuna in la dib mariyo la yidhaahdo ina aladiina aamanuu waladiina haaduu magarat iyo wاnasaaraa man aamana biاllahi walyowmi اlaakhiri wacamila saalixan falaa khoofun calayhim walaa hum yaxzanuun wsaabi-uuna kadalik saabi-uuntana waa sidaas oo kale saasuu sii goya u icraabaa nacam marka uun kolley macnaha waa la iska fahmayaahoo dhib ma laha ina aladiina aamanuu kuwa rumeeyey iyo waladiina haaduu kuwa yahuud noqday iyo wasaabi-uuna kuwa ayaguna leexday yahuud iyo nasaaraba laakiin saabi-uuntu waxaa la yidhaahdaa waa dad majuus ka mida qaar waa yidhaahdaan qaar waxay yidhahdaan waa soomaan waa salaadaan laakiin waxay ku xun yihiin malaa'igta ay caabudaan malaa'igta ay caabudaan calaa kulli xaal waa un fi-a-un iyaguna diin ictiqaadsan iyo wa nasaaraa nasaarada waa kuwa nabi ciisean raacsana laakiin hadda la yimid shirkiga iyo balaayada la yimid intaasoo dhan man aamana billaahi qofkii ilaahay rumeeyey iyo lawaasimtiisa waxaa ka mid ah rususha iyo risaalaadka kutubta in la rumeeyo weliba nabi maxamed calayhi salaatu salaam iyo kitaabkiisa in la rumeeyo iyo walyowmi alaakhiri qiyaamaha waa camila saalixan camal malaagtana sameeyo hadda camalkii saalix ma noqonayo haddii kitaabka sharciga aan lagu dhaqmin waxaa sharciga saxdana waa kitaabka nabi maxamed lagu soo dejiyo qur-aanka iyo sunnadiisa kuwaasaa ku dhaqmaayo oo diinta iimaanka saxda isugu soo aruura falaa khowfun cabsi calayhim korkooda ma ahaanin walaa hum ma aysan an yaxzanuuna kuwii murgooda ma aysan ahaanin marka waxaa leeyahay meeshaan iimaan saxa iyo camal oo macnaa wanaagga la sameeyo xumadana laga hado oo lugaha laga haro ayaa ilaahay agtiisa ka gad maaha iddicaa iyo beenbeen iyo sheegasho aan waxba ku dhisin ma ka gadmaysaa liyo sidaa darteed nimankan reer banu israa'iil waa niman ballanka baxyo badan wixii laysku ogaa iyo ballamada ilaahay ka qaadana ay ka qaadeenna ma oofinayaan macna ayuu ku wareerini waay walaqad akhadnaa waan qaadnay miihaaqa bani israa'iil reer bani israiil ballan baan ka qaadnay waa kii suuraddan hortooda lagu soo sheegay wa arsalnaa waxaan soo dirnay ilayhim ayaga intii ka hor rusulan usoo dirnay rusul waaweynaan usoo dirnay nabi muuse calayhi salaa slam ugu weynaa nebi daawud sulaymaan maaragtay nabiyullaahi ciise zakariya yaxya ambiyadu wax la xisaabi kara lama arko laakiin maxaa dhacay kulamaa jaa-ahum markuu ula yimaado rasuulun rasuul bimaa laa tahwaa anfusuhum naftoodu waxaysan jeclayn oysan ishtahaynin iyo dooqooda fariiqan fariiq oo min alambiyaa'i ka mida kadabu waaba beeniyeenba warkiina kuma jirna yirahdo wa fariiqan fariiqana yaqtuluuna waaba dilayaanba sida yaxyo iyo zakariya yay saa ula dhaqmayaan wadaadda maaha waa ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala marka ijraamku intuu la egyahay arag ambiyadana maxaa lagu maagay waxaan rabno ma raacaysid waadna khilaafaysa oo waxaad rabtaa waa maxay waa wax shaydaan wey ilaa xaq iyo hawo isma keenaayaan hadday xalaal xaaraam ay xalaalaysaan waxay le waa inay xaaraamteena ay maaragta waxaan xalaalaysa xaaraamtana ay noo soco hadday munkar ay koraan waxay munkarka inuu noo soco hadday macruuf ay ka tagaan macruufkii qofkii faray waa la dagaalaman waxay ku leeyihin waa ka tegaynaa waxa ninkii marka khilaafa oo ambiya ma nabi mahawow raaci kara nabi waxyuu ku socdaa soo maaha marba haddaad khilaafso ama waa la beeninaa ama waa la dilaaya dadkaas marka ma waxaa ka sugaan ambiyada iyaga reer banu israa'iil rumaysan yihiin nabi maxamed marka calayhi salaatu wasalaam ixsaankay u gelayaan maxay haddana waxay sheegeen dad balbalaayo naxnu abnaa-ullahi waa axibaa-u iyo shacbullahi almukhtaar been been faataa dhugle meelaha wada ilaahay marka taariikhduu soo fagayaa xun calashaan waa maxay inaan lagu qatalmin fariiqan laqad akhadnaa waa qaadnay miihaaqa bani israa'iil reer bani israiil ballan ka qaadnay oo waxaan uga qaadnay ilaahay inay rumeeyaan iyo rusushiisa ay raacaan oo wanaagga ay qaataan xaqiido saxiixa iyo camal saalixa iyo manaahidoo wanihiyaadkoo laga horo iyo rusul ilaahay la adeeco wa arsalnaa waan dirnay ilayhim rusulan rusul oo ballanka ka qaadaysay oo xaqa iyo baadil kala bixinaysay laakiin maxay rusay ula dhaqmeen kulamaa in walboo jaa-ahum uu u yimaado mar kastoo rasuul uu u yimaado bimaa shay laa tahwaa ayna aysan jeclayn anfusum naftoodu maxay sameeyeen fa fariiqan koox maa fariiqan koox ambiyadii ka mida kadabuu way beeniyeen wa fariiqan kooxna yaqtulna way dilaan qataluu lama dhihino macnaa waa fiqil mutakarir ka ahoo daa'imay waayo marka waa xikaayatulxaal si aayadaha wow ugu dhammaadaanna yaqtuluuna waxaa wey waa loogu khatima ayagoo munkarkaa iska samaynaya iyo balaayada aataamtaa koraaya way isla fiicnaayeen makrigii ilaahayna aaminay ka noqon waxaasibi waxay u maleeyeen ayagoo saa sameeya ambiyada ilaahay laynay oo le annaga iyo dawqeena iyo hawadeena yaa nala kala hadli waxay u maleeyeen allaa takuuna inaysan ahaanaynin qira'a allaa takuunna waa jirta waa banaanta fitnatun musiibo iyo imtixaan iyo balaayo inaysan ahaanayninoo dhibaatadan iyo ambiyadan lala dilaayo ama la beeninayo iyo maaragtay xaqa ilaahay oo lagu tumanaayo inaan ciqaab iyo balaayo iyo muskilo aysan ka dhalanaynin ayay u maleeyeenoo makriga allay aamin ka noqdeen oo facamuu can ilxaqi xaqi bay ka indhameeleen wasamuu haa wasamuu facam wasamu xaqiina way ka dhaga beereen marka makrigi ilaahay bay ka aamin noqdeenoo waxay is idhaahdeen laydin ciqaab maayo waxa waana wax maanta ummadda muslimiinta maanta haysta boqol jaraa-im baa lagu jiraa khuraafaad iyo shirki baa lagu jiraa wala oo gaaladiyaa maanta lagu jiraa ayagaa isla nacab dhiiggiyaa la xalaalaystay cirdigiyaa la xalaalaystay diintiyaa lagu tumanayaa soo maaha wax loo aabiyeelaya xaaraamaa la cunayaa ma garan khiyaanaad iyo wax un ilaahay un xaalkood og yahay wa maca daalika qof walba waxuu rabaa salaamo iyo barwaaqo san walba inuu isyaado ilaahay wuxuu yidhi afaxasiba aladiina kafaruu an yatakiduu cibaadii min duuni wliyaa kuwa ilaahay ka yeeshay shakadiisa owliyo ma waxay u maleyn sidooda in lagu daynaayo oo loo barwaaqaynayo ma garan aifkan aalihatan duuna allahi turiiduun famaa danukum birabbi alcaalamiin been la dhodhoob intee ilaahay hal ka dhigateen oo alla ku kufriseen oo caasiseen ah haddana ilaahay makrigiisa aamin ka tihin ilaahay inuu idin deynayo idin taabin idin barwaaqaynayo aada aaminsantihin taasi waa meesha marka la isla yimaado qof walbo marka inuu boqo mujtamacuna oo boqo waa meelaha marka halaaga uu ka yimaado waxasibi waxay u malayeen allaa takuun inaysan ahaanin oy dhacaynin fitnatun fitno iyo imtixaan iyo cuquubaad lagu ciqaabayo iyagoo laysku diro mashaakil abaaro dil dhac dhibaato markaasi marg markay aamin ka noqdeenay facamuu waa indhabeeleeno xaqii bay ka indhabeeleno wasamu way dhigabeeleen wax maqlaayaan saas ay tahay haddana uma taaba allahu ilaahi waa usoo noqdo calayhim xaggoodoo towbo iyo khayroo waafajiyo waana ka toobad aqbalay markii haddana laga aqbaloo furso la siiyo quluubtoodii la jilciyey haddana xaqii ma sii istimraarinoo ma sii wadine meel kale haddana ku daaleeno uma camu way indhabeeleen wasamu way dhigabeeleen xaqiba ka indhabeeleen kaiirun in badan oo minhum in ka mida wax yaraa xaqi un ku toosnaaday maahane mucdamkoodii xaqi waa laga leexay wallaahu ilaahayna basiirun ku u jeedaa bimaa yacmaluuna waxaan camal falay qof walba waxaa fiican runtii aayaddaa inuu isku waaniyo sababto qof walba markuu isu aago taqsiir badanoo xagga cibaadada nagu jira qaladaad badanaa nagu jira haddana cabsi la-aan iyo makriga ilaahay aamin laga noqdana qalbiga waa ka buuxa sidoo kale mujtamaci horta qof walbaba naftaada ku daba isxalli iswanaaji aakhare soo dhoweyso wanaagga ku dadaal xumida intaa iska yareeka iska yare toobada u noqo saa markaas ka bacdi mujtamaci qof qof marka waxaa weeye khayrka waa imaanaya laakiin haddii inta layska shabkaxsado qofku meelow mara iyo wax ka nusqaan wax ziyaada uusan ka warqabin waa waxa afraad iyo mujtamac marka loo baaba-ana diin la-aantana waxa keenaya wey ilaahay hana haliyo waxaasibe waxay u maleeyeen allaa takuuna inaysan dhacaynin ay allaa tuujada fitnatu inaysan ahaanaynin kaanadan waa midii waxawaaye taamkaaheedo waxa weeye faacil bisay u maantay ay allaa t ay allaa tuujada fitnatun fitna inaan la helaynin oo la imtixaanaynin waa makriga ilaahay ka aamin noqdeen afaaminuu makra allahi falaa ya'manu makra allah ila qowm lkhaasiruun facaamuu way indhabeeleen cani ilxaqi xaqi way ka indhabeeleen wasamuu xaqana waa ka dhigabeeleen uma taaba allahu calayhim ilaaha toobad ugu soo noqdo fursaa la siiyey uma camuu haddana way indhabeeleen uma camuu way indhabeeleen wasamuu waaauma camuu waxaa indhabeeleen wasamuu oo dhigabeelay kaiirun in badan oo minhum iyaga ka mid ayaa dhigabeelay wallaahu ilaahayna basiirun ku og weeye bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan ilaahay waa ula socdaa subxaana wa tacaala nacam laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha walmasiixu bnu maryam haddana waxaa weeye cisyaankii iyo balaayadii waxaaba lagu sii daraba kufri iyo shirki iyo ilaahay keyrkiisa ilaahay in laga dhigto allah keyrkiisa ilaahay in laga dhigto laqad kafara walle waxaa kufriyey aladiina ku yihi qaaluu yidhi ina allaha alle huwa almasiixu bnu maryama allahba la sheega waa masiix bnu maryam oo masiix maryam isagaaba allah macbuudka koonkan khalqo maamulo waaba asaga ilaah kale ma jiro saasay dhaheen acuudu billah waa qolo yacquubiya la yidhaahdo wa qaala almasiixu marka maxaa u daliila waxay daliil haysaan lama arko arrintan hadda ay odhanayaan ay ku andacoonayaanna masiixa ay ku xadgudbayaanoo ibnu maryam ayaaba uga digo waqaala almasiixu wuxuu yidhi markii uu goosha xataa uu ku jiray iyo markii la soo bixiyaba waa hadloo yaa bani israa'iila reer bani israa'iilo ucbudullaaha ilaah caabuda rabbii aniga rabbigayga iyo warabbakum rabbigiina ahaa saasuu yidhi anaa rabbii halay caabudo ma dhihin anaa wil ilaahayana ma dhihin cibaadadan wax ku leeyaho xataa cibaadada rab wax iga siiyo shirki oo igu dara ma uusan dhihin marka xaggee ka keenteen waa kelimo ayaga ay soo dheebteenoo waa duqyaan waa maxayna ku kadsoomeen waxay arkeen ilaahi subxaana wa tacaala ciise inuu maanta ma arkaysa mucjizaad fara badan ay soo cashar kusoo jeestay sheekada khaaska joojiye sheekada khaaska joojiye allah subxaana wa tacaala waxay arkeen inuu mucjizaad fara badan uu gacantiisa ku dureeliyey oo qof indhala-aan ku dhasho inuu raysiyo meytada uu soo nooleeyo wixii baa marka guluwigay ku sameeyeen waxay dhaheen waxaan waxa sameynaa waaba ilaah bur qofkan waa bashar waa u jeedaan waxbuu cunayaa waxbuu cabayaa qof aan shala jirin oo ah ammaanta jiray se ilaah ku noqon kara midda kale waxaan waa mucjize ilaah unbaa gacantiisa ku dareeriyo asaga wuxuu leeyahay wa ubrilu akmaa walabrasa ma garat biidn illaah saasuu leey wuxyul mowtaa biidn illaah idanka ilaahay waayo waxaana aniga wax aniga jeebkaygaa ma ah iyo maxay xujaysteen aabba la-aan oo dhasho war waa aabba la-aan inuu dhasho qudro alle ku tusinaysa maahan asaga inuu rabbi yaha maaha kuwa maarata waa wiil alla dhahayana waxay xujaystay inuu aab aabba la-aan u dhasho war aabbala haddau dhasho waa qudro allah alla awoodiisay ku tusina annahu yafcalu maa yashaa maahan inuu ilaahay hama ku tusinayso marka walidaalika quluwiga badanaa waxaa keena qofkii qofkii waxuu ku arkaa waxyaalo karkaraama karaamada inay karaamo saxa ay tahay waa dhici karta laakiin karaamada saxdaa kutusime qofka quluwi in lagu sameeyo inay mid shaydaaniya ay taho jinnuu adeegaa dhici karta inay shacbado ay taho waxyaalo oo farsamooyinoo taagtiga ay taha dhici karta macnaheedu maan qof walba waxyaalo karaama iyo mucjizo iyo shay qariiba lagu arkaa macnaheedu hala caabudo ma ah bal horta karaamada hubso xataa hadday karaamadan ama mucjizadu ay sax ay tahay macnaha ama hadday mucjizo tahana waa nabi ilaahay soo diro in la rumeeyo oo qudratullaahi waxay ku tusinaysaa iyo sidqu alrasuul karaamadana hadday midda saxa tahay qof weliyaho diinta ku dhaqmo ee caqiidadiisa ay suubantaha camalkiisa ay suubantaho waajibaadkan la yimaado xumidana ka fogaayo haddii kaloo mid shaydaanoo suulasha ku kaadsho oo saqajaani maanta dhan ku dhex jiro ay tahana waa axwaal shaydaaniya shaydaan oo adeeg haddii kale waaba taagtigii shacbada alaab korontaa intuu hoosta qarsado oo dad kaga booleysanaya waa shacbadada waxaan shacbadada la yihahdo waa taagtig waxyaalahan cayaaraha iyo waxyaale electronigahoo qofka hoos looga qariyo iyo dadaan aqoon hadba cajalad loo shido codkaagii la duo oo codkiisi inta ka hadlaa sanduuqa hadlaa laleey dadaan weligoodba aan raadiya ark taas waa jirtaa marka marka taas marka mucjizo maaha waa taasi marka yacni ma ahan waxyaalahaas qaraa'ibta qofkan cibaado watamaan waa wax badanoo dad badan oo khuraafiyiina ay ku dagmaan waa oo quluwiga oo ku yimaado laqad waxaa waxaa laqad kafara way kufriyeen wale aladiina kuwii qaaluu yihi in allaha alla huwa almasiixuunu maryama isagaaba ah arrintaasna cid kaleba intaysa radin masiixaaba radiyo waqaala almasiix waxau dhaha yaa bani israa'iil waree bani israa'iil ucbud allaha ilaahay caabuda rabbii rabbigiina ah rabbigayga ah iyo warabbakum rabbigiina ahaa inahu shanii man yushrik billaah inahu shaniyi man yushrik billaahi qofkii ilaahay u sharig yeela faqad xarama allahu ilaahay uu ka xarima caleyhi korkiisa aljannata janno waa ka xarimay wa ma'waahu naaru naar ayuu u hoyaaday waa in alla laa yakfur an shirka bihi iyo wanaadaa asxaabu naar asxaaba aljanna maxay u dhawaaqeen an afiduu calaynaa min almaayi o mima razaqakum lah war xoogaa noo soo daadiya waa awlaadoodii ilma adirooda walaashoodii walaalahoodi qaaluu in allaha xarama maca alkaafiriin kob saa ladin mushriku kara gaal ilaahi wuu ka xarim eber marka ilaahay qof mushriga waxba uma ogolo aakhira subxaana wa tacaala wax yar oo biyo qabow looma ogolo wama'waahu naaru naar ayaa hoyaadkiisa wamaa lilaalimiina daalimiintuna uma sugnaanin min ansaarin wuxuu soo gurmada ma laha waa kuwa xataa qaraabadu jannada ku jira markay yidhahdaan wuxuu nala soo gaara waxay leeya maya ma awoodin ilaahay gaalba waa ka xarimay kuwaasi waa kuwii waa ciise waa ilaah jiri ilaa nasaarada waa firaq qaar waxay qabaan ciisa ilaaha qaarna waa kuwaana waxay idhaahdeen ilaahay saddex waaye marka hal midka ku saddex waaye qaarna yidhaahdeen ma garan waa kuwo kale iyaguna nooc kale ah nacam laqad kafara aladiina kuwaa kufriyeen qaaluu yidhi in allaha alle haalihu halaahatin saddex midkood waaye alla macnaha saddex ayuu midku yahayoo saddex ilaaha ilaahnimada wadaagsado ilaahu waa saddex qaybood oo isu tagtay hal qaybuu ka yahay ilaahnimadiisu waa thuluth oo ayaa la wadaagsada ciisaa la wadaagsada iyo maryam ayaa la wadaagsada ma garta salaatu aqaaniim ay leeyihiin saddex laamood ama saddex gees oo hal isku ah ay leeyihiin saddex waaye halna waa isku yihiin wax macquula maba ah waxaa la yidhi caqaa'idka ugu caqliga xun oon maskaxda qaadan karin bini aadamka xataa caqiidada nasaarada ka mida iyo caqiidada shiicada ninka nasraaniga marka hore inuu kaa dhadhay culey bini aadamkiyaa dambaabeeyey aadamaa khada gala haye khada iyo waa laga cafi waayey waa dhibaatodeen haye ilaahay ciiso wiil ka dhigtay wiilkiyaa sacrifice wuxuu u sameeyey tadxiif ayuu makhluuqa u sameeyey si loo dembi dhaafo oo ilaahay markuu wiilkiisa uo sacrifice u sameynaayo uu dilaayo wuuba iska dhaafi karaa qur-aankana waxaa lagu sheegay aadam in loo dembi dhaafee khadii'adan maxaa waday haddana qadiyadii waaba sii badato wiilkiisiyaa la sii dilayso oo caradii markaas ma sii badanayso hadii wiilkiisii la sii dilo wax caqli oo qaada kara ma ninka shiicigaan wax kaloo kaa dhaadhici kara lama arkee wuxuu leeyahy maxamedaa la soo bixiyey caliyaa wasigiisii ahaa marka sidii loo joogay ayaa maaragtay nabiguna waa uu qariyey oo cali ma uusan caddayninoo mujaamal ahana abubakar iyo cumar iu ammaani jiray hadhow khilaafadii ayay ka boobeen ahlu beytkii baa la cadaadiyey oo la reexay ahlu beytkii cali waa inaan gargaarino saxaabadii aan mujrimiin aan ku xukuno caqligooda dhan waa halkaas marka waxaa le waa cuquusha ugu foolxunaada qof oo eberkiisa maana qof kale kuma qana nacam marka waa caqliyad xun sababtoo ah shay waa saddex qaybood haddana halow isku yahay wax la rumaysan kara maaha laqad kafara way kufreen aladiina kuwii qaaluu yidhi in allaha alla haaliu halaatat ilaahay saddex maaragtay midkii maaragtay qayb ka ah weeyo oo hal saddexeeyo ku ah weeyo ma garan saddex mid ka mida waa saddex qayb ka mida shay saddex loo qaybiyey qayb ka mida waa saddex middood waay ama af soomaaliya saa tiraada saddex midkood waa ilaahayna wuxuu yidhi wamaa min ilaahin ay waa min macbuudin bixaq mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa ilaahu waaxidun ilaah keligiisoo allah maahan haddaba arrintan ayaga maantana waa la fududahay arabba yasuuce rabbigii ciise rabbigii ciise waa maantana ay ku haysaan ciisaa idin badbaadinaya ciise kamtu risqiyu inuu idin badbaadinayo ciisa savisiyu ciisaa idin badbaadi waxaas maantana ay ku hadlaayaan ama waa wiil ilaahayay leeyihin ama waxay leeyihin waa saddex maanta ma arkaysaa ilaahay ilaahnimadiis waxa weeye saddexuu qeyb ka yahay ama ciise isagaaba ilaah waxaasoo dhan waa arrin fadiic ah oo ilaah agtiisa ka weyn ilaahay marka wuxuu leeyahay wain lam yantahuu haddayna arrintaa ka joogsanin shirkiga iyo edabdarada ma garan camaa yaquuluuna waxa ay leeyihiin layamasanna waxaa taabanaya oo taabanaya alladiina kuwii kafaruu kufriyey oo minhum ayaga nasaarada ka mida cadaabun aliimun cadaab xanuun badanaa taabanaya sababta waxaa waa kufri oo saqanjaannimo ah iyagoo ummad kitaab loo soo dejiyey oo diin loo keenay ee nabigii loo soo diray la rabay ilaahay inuu u hanuuniyo tawxiidka isaga ay raacaan ee isagiiba ilaah ka dhigtaan ag fadhiisteen mar idinka mawaalantii nabigaa waxaa laydin soo diray ilaahay inuu idin baro oo ilaahay idinku xiro dalle aada caabudaan isagana aada raacdaan isagiibaa ilaah ka dhigtay ag fadhiis ilaahayba waa iloobe walidaalika dadka ugu shirkiga badan waa ugu qaabtaran maanta dhan ilaahay maba xusayaan ciisa ciisa ciisa ciisa maanta ay ku haayaan sida quraafiyiinta maanta cabdulqaadir ugu haayaan iyo shiicadu cali cali cali waxaan u yaqaan war aaw ilaahay dhammaa oo la caabudayo macbuudka waa la iloobay acuudu billahi min shaytaani marka shirkigu arrin xun wey qofkii sidaasoo kale guluwigaasoo kala sameeyay basharku xadgudban ee intuu ilaahay ilooba maantana isaga magaciisa ku gabaya ku wardinayo madadka uun ku haayo ma garan ama sida sheecada cali iyo xasan iyo xuseen waxaan ma yaqaan war ilaahay ku abuuro kuu necbeeye aawo ya cali ya cali maantana oo ku ah hay kan khuraafigaa uun wadaad qabri ku jira waxaan yaa badawi yaa cabdulqaadir yaa kida yaa fulaan ma garan yaa naqshabandi yaa kida wadaad uun qabri ku jira maan wax kale ma yaqaanin war ilaahay ku abuuray oo kuu necmeeyey oo aaw marka aayaddan waa soo wada gelaysaa waxa shirkiga la wada daadaheyna oo dhan oo intay ilaahay uloobeen magac duunays maantana ku wardinayo waa soo gelaya maantana xaadiyaa la qaadana madad yaa awliyaa alla aqiiduna wax unba war goorma ilaahay la xusay maanta wadaad kala soo tiri madad wadaad kala soo tiri subaxdii meeshii tasbiixdii adkaaru sa subxaana allah bixamdi subxaana allah alcadiim iyo laa ilaha ila geli jiray waa uun madad madad wadaad uun maaragtay dhinta una madad wax loo soo kordhi muxuu soo kordhi karaa isagaa wakiisa uyaaba lawain lam lain lam ilaahay wuxuu leey subxaana wa tacaala wain lam yantahuu walla haddayna ka joogsanin camaa yaquuluuna shirkiga ay ku qowlayaan layamasanna waxaa taabanaya aladiina kuwii kafaruu kufri oo minhu iyaga ka mida cadaabun aliimna cadaab adag kuwan kufrinaa jiro oo ciise inuu cabdullaahi warasuulihi ku taagnaa ma garan oo sidaas maanta ma arkaysa laakiin luuqay galgaleenoo eberaa laga dhigay qosadiin la yidhaahdaa intuu caqiidadan xuntaa hirgeliyey oo ninkii yidhaahdaa ciise waaba addoon ilaahay ayaga agtooda jariimo waa sheecadaba ninkii yidhahda war cali waa saxaabi uu la mid yahay ee ka dhaafa jariimo waa kuwa ahlu khuraafada wadaadadan ay maad udhuqaysata war ninkan waa nin ilaahay oo mu'mina waxna idinma geli karo waxna idinma goy karo jariimada ugu weyn oo hayru muktafara waa lagu googowraca mar ay waa gulwiga waxaas ilaahan ka magan galo ilaahay wuxuu leey waa la yaaba qolba qalad hadday ku dhaceen qaladku waa laga baraarugaahay afalaa yatuubuuna ila allah ilaahay miyaysan usoo noqonaynin oo shirkan aysan ka baxayninoo ilaahay maysan waxidaynin wayastakfiruuna wixii hore dembi dhaaf ay weydiisananinoo muwaxidiin mukhlisa ay noqmay noqdaan wallaahu ilaahay kafuurun ku dhaafid badan waayo raximin ee naxariiso badan weliba hadda risaalada nebi maxamed markii la soo dejiyey ee nebiyu towba ah ee towbada albaabkeeda loo furay ee towxiidkiina uu cad yahay shirkigiina maaragtay xididada loo siibay waxaa la rabay risaaladan inay ka faa'iidaystaan oo ilaahay u soo noqdaan oo shirkiga maanta laga haro iyo ciisa ilaah ama waa ibnullah iyo maaragtay ilaahayou saddexeeyo ku yahay iyo waxaasoo dhan in laga haray ahayd ilaahay loo toobadkeeno alla la waxiyo afalaa yatuubuuna miyayna usoo noqonina ila allahi ilaahi wayastakfiruuna waaysa dembi dhaaf weydiisanayn wallaahu allana kafuurun ku dhaafid badan weeye raxman ee naxariista haddaba waxaa laidiin sheegaa layidhi malmasiixu masiixii kii barakada badnaa ma ahan ibnu maryama maryamo inankeedii ahaa oo ina ilaahay maahan waa ibnu maryam maryamo inankeedu waa iyadaa dhashay aabbana kama dhalina ilaaha kelimadiisa kun fa yakuunu ku abuuray aabbo kalena ma lahan ilaahayna aabbo uma ahana alla waa abuuray kamaa khalaqa alkhalqa ayuu u abuuray laakiin abuuritaanka khalqiga aabbaa laga abuuraa kale intaan aadam ahayna isagu waa ka duwan yaho kun fayakuna ku abuuray ilaa rasuulun rasuul maaha waa rasuul bashara oo bini aadamoon ilaah aan ahayn wa laakiin cabdi khayr badan oo dacwo iyo rasuullo wata qad khalad ay tagtay min qabli hortiisa arusul rasul ay ka horreysay addoon hanuunsan wey oo rasuul oo rasuulsii ka horreysay wa umo hooyadiisana sidiiqatun waa mid run sheeg badan xaqana rumayn badan oo ilaahay iyo rususha u rumayn badan ayaduna saadiqad ahoo qowlkeeda iyo camalkeeda ka run sheegto ilaahayna u rumaysa iyo rususha u rumaysa oo sidiiq marka la yidhaahdo waa mubaalaqa waa run sheege rumayn badananoo xaqa qofka rumeeyana sidiiq waa la dhihi karaa abubakar sidiiq waxaa loogu magacaabay rumaynta nabiga u rumaynaayo ayaa marka zaa'id isaguna run sheeg waa yahay xaqana waa u rumeeya marka nabiyullaahi ciise dadku waxa waaye laba daraf iyo hooyadiis iyo wasaday ku yihin labada daraf yahuud ayagu waxay leeyihiin waa ibnu rishda macnaa si fiican kuma dhala waxay u qariyaan ibnu zinya cunug zino ku dhashay waa la nacuudu billah rasuulna ma aha waa daraf xun oo meel in looga dhaco darafta kalena waxaa weeye guluwi in lagu xadgudbo la yidhaahdo waa ilaahay ama waa ina ilaahay wasadkana waxaa weeye siduu qur'aanka sheegay walidaalikna wuxuu dhaha alayh sala man shahida an laa ilaha illaa waxdahu laa shariika lah ashhadu anna maxamedan cabdu warasuul wa ashhadu ana ciisa cabdu llaahi warasuuluh wakalimatuhu alqaaha ilaa maryam waruuxu minhu ana aljannata xaq wa ana annaara xaq adkhalahu allahu aljanata calaa maa kaana min alcamal qofkaas ilaa jannada u gelay camalkaas kusanaayo aakhirta xataa hadduu dembi leeyahay oo tawxiidka oo ku dhinto jannada unbaa u dambayso dembigiisa laga gudo haddii kale ilahi waa u dhaafi karaa subxaana wa tacaala ama hadduu muqtasid ama saabiq uu yahaana horow ka gelay haddii kalena ilaaha u dhaafi kara subxaana wa tacala ama markii laga soo jaasiye uu soo gelay ilaah isagoona cadaab jannadiisa hana geliy nacam marka nabiyullaahi ciise waa saas waa rasuul marka qolada ka gaabisay martabadiisu yahuudna lama rabo qolada gulubiga ku samaysaan lagama rabo qolada wasadkaa wey waa ka nabigan dhihi jira calayhi salatu laa tudruunii kamaa adrat inasaara ciisa bna mari haigu xadgudbinina darajada iga badinin inamaa ana cabdun faquluu cabdullahi warasuuluhu dhah malmasiixu ibnu maryama ma ahaanin ilaa rasuulun rasuul maana rasuulkaasoo qad khalad ay tagtay min qablihi rusulu rasul kale ay ku horreysay rusultaasuu la jaal yahay bal rasul ugu waaweyn ulcasmibaa ku jira wa ummuhu isna sidiiqatun run sheeg mid run sheegid badan oo ilaahayna u runaysa horta ilaahyana ma ahan dad xuna ma isaguna waa nabi bal ulcasmi iyaguna waa sidiiqa oo nabiyad maahano haween nabi a ma jirto sida saxiixa waa sidiiqa nabi ma kaanaa waxay ahaan yaakulaani kuwii cuna aacaama acaamkii cuni jire halkan macno weynaa ku jira qof cunto cunaa waa qof baahan soo maahan isku fillayn oo wuxuu ku xoogaaba raba ilaa samad waa wax cuntaa u baahanya lama ah waa ka deeqtoon maadaama qof baahan oo cunto cunaayo oo cunto u baahan wax energy siiyo qofkaas rabbi maahan waa makhluuq cuntadi maxay haddana keene inta ku filan markuu qofka ou qaato wixii wasaqana qofka waxaa weeye waa inuu iska saaro sow maha oo masquul aado iyadana waxaa weeye waa naqsi kale oo ilaahnimo ka fog waa marka ilaahay subxaana wa tacaala meel bogo fog ayuu ka hadlaya ninka dacaamka qaba awalan cunaayo xaajaa ku jirta waa faqiir ilaahayna faqiir maana xaajana waxu qaba lama ah ninka dacaamka qaba wixii energy oo nacfil marku qaato wixii kale banaankaa loo soo saaraya soo ma ayadana waa naqsi oo kale ilahay muxuuga baahanay subxaana wa tacaala kaanaa waxay ahaan yaakulaani kuwii cunaa aacaama cuntada marka qof cunto cunaan rabbi maaha haddaba ilaahay wuxuu le bal balaaqada qur-aanka fiiri iyo meesha la iska siinayo iyo tilmaanta cajaa'ibka undur bal eegaa la leeyahay kayfa nubayinu lahum alaayaati aayaadka saan uga caddaynayn oo u tusaalaynayn ile tawxiidka alla subxaana wa tacaala wax shag ku jira ma ah inaan cid kale rabbinimo astaahilin wax shag ku jira ma ah hee dadkan iyagaa wareersanoo isdaba marsane maxay tahay qof bini aadanaan rabbi ku qaldayaa maxay tahay oo rasuul ah caqlixumo meesha ugu dambeeyay uma ndur bal eeg annaa yuufakuuna sida loo leexinayo weli wuxuu ku dhankaxsan yahay ciisa ilaa rabu yasuuc jesus god maantana uu ku haayo ilaahay ciisa maantana ku haayo haddii af soomaaliga kugu tarjibila waa waxay aqrinayaan waa kula laboon lahayd qof ilaahay maanta dhan sheegaya ma ah wax walbaba ciisaa ku ah ciisaa xagga kaa badbaadina ciisaa kuu soo gurmanaa ciisaa ciisaa xagga ilaahay marka marka weliba ha ku dagmina dadaa waxay oh my god ay dhahaan dadaa ku qaba oh my god marka kule ciisa ula jeeda ma ilaahay koonka abuur uma jeeda walidaalika meerarkaa ku dhasha oh my god ay leeyahay oh my god markuu leeyahay ama waxaa weeye waa ku dhaarana ama waa hel waa helbaysana ama waa tacajub kolley markaas ayaga ma uga jeedaan ilaahay koonkan abuuray waxay uga jeedaan ciisa marka inaan lagu qaldamin waayo oo my godan ilmaha dhadhahayaan dadkaan aan waxba aqoon inay iska dhaafaan waay sababta waxay uga jeedaan ciisa shirkigaasaa ku jira ilaahay abuuray uguma jeedaan undur bal fiiri kayfa sidaa nubayinu alaayaati nubayinu lahum aan uga cadaynayno alaayaati aayaadka uma undur bal fiiri annaa yufikuuna si u qaldan yihiin haddana waa lala hadlo waxaa la yidhi qul waxaa tidhahdaa atacbuduuna miyaad caabudaysaan min duuni illahi ilaahi keyrkiisa maa laa yamliku lakum waxaan idiin hala karin daran dhibaato haddaad maanta ma arkaysa aada cibaadada aada ka tagtaan walaa nafcan waxtarna aan idin haga karin haddaad caabudaan oo waxaa weeye ama waa kuwii asnaamta caabudi jira ama waa kuwa basharka ambiyada caabuda ilaa ilaahay subxaana wa tacaala isaga wax ka sokeeya in la caabudo ma deji basharka ugu fadliga badan makhluuqa ugu fadli badan malaa'igta jibriila ugu fadli badan basharkana nabi maxameda ugu fadli badan calayhi isalaatu salaam labadaba ilaah in la caabudo ma ogolo ee wax kale qofkii caabudaaya ka waran ama dhagax ama xajar ama dad awliye oo ku sheego qaarkood waxaa laga yaaba inaan weliyaba aysan ahayno qabri dameer ku duugan yahay qaar dul wareegaa la sheegay intay qabri duugtaana dameer geeyaan weliya meesha ku duugaan looga qaraabanayo waa ka baaxmujtaan ilaa sadanay leeyihiino meesha ku ugaarsan marka waxaaba dhici karta xataa weli aan ahaynba maaragtay awoo la iska leeyahy ama maxaa meesha ku duugan mas inuu ku dugan yaha dhaci karta waxba yaa kama warqabo calaa kulli xaal ilaahay kayrkii in la caabudo ma ogolo dadka khalqina ugu fadli badan oo jibriil iyo nabigeena calayhi salatu slam nabi maxamed sayid ulmalaa'ika wa sayid ulbashar ilaahay sukadiisa lama caabudo qof kale iskaba dhaafo hadduusan qofka taas ka dhaadhicin tawxiid maba fahminba qofkaas weli sababtoo cibaadada maqaam ilaahay uu iska leeyahay waa subxaana wa tacaala ama ixtiraam iyo taqdiir iyo tashriif iyo itibaac ambiyada waa ay leeyihin iyo xurmayn waa ay leeyihin ma cibaado ilaahay ba khaaliska subxaana wa tacaala hadduuse qofka taas uu fahmin qofkaasi diinta fahamkeeda waa ka dheerya nacam dad waxaa jira ilaahay iyo ambiyadiisa waxay kala leeyihiin wax kale ah iyo owliyadiisa wax walbaba in layska caabudaa u malaynayo taas ma aha ilaahay cibaadada keligii asan nabina lama le malag mursal lama le iska dhaaf sanam iyo qabri iyo jinnijaan iyo jinni iyo shaydaan iskaba dhaaf qul waxaa tidhahdaa atacbuduuna ma caabudaysaan min duuni illaahi ilaahi keyrkiisa maa laa yamliku lakum waxaan idin heli karin daran dhibaato iyo walaa nafcan nacfi wallaahu ilaahina huwa samiicu asaga wax maqlaya alcaliimu ee wax og ee dur iyo nacfi heli karo qofkii caabudana anfici karo qofkii cibaadadiisa ka tago keyrka caabudana dhibaato u geysan karo cadaabi karo haddaba waxaan o dhan maxay ka dhasheen in ciise waa ilaah la yidhaahdo iyo shirkiga oo dhanba guluwi oo ka dhashay xadgudub qofkii ilaahay uu yidha hala ixtiraamo oo hala qoyn laakiin ixtiraamkiisa xad lagu joojiyey ayaa laga badbadina nabiyullaahi ciise rasuul uu ahaa waxaa la hala rumeeyo waa rasuul hala soo raaco hala ixtiraamo laakiin ilaahay hala caabuda rasuul yaan laga badin waa la dhaafiyey markaas ilaahay wiil ilaahay laga dhigo wahaakada guluwigoo dhan taasay ka imaanayo ama weli ha lagu xadgudbo ama ambiyada ha lagu xadgudbo guluwiga lagama rabo rasuulkeennaa diiday in lagu xadgudbo yaa ahlalkitaabi ree ahlulkitaabow laa taqluu ha ku xadgudbinna fii diinikum diinteeda oo qofkii ilaah uu yidhi tacdiimiya oo qiimeeya xadkiisa ha dhaafsiininoo xadkii nubuwada iyo basharka ama welinimada hadduu weli ahaa ama makhluuqnimada ha ka saarinoo xad ilaahi ha u gudbinina hayra alxaqi xaq darro guluw oo ixtiraam aan xaq ahayn waxaa ka mida ixtiraamka xaqa waxa weeye ambiyada iyo awliyada ambiyada in la rumeeyo oo la raaco oo inay saadiqiin la ictiqaado oo dariiqooda lagu hanuuno ma garan waa xaqa waa ixtiraamkooda waxaan xaq ahayna in booska ilaahay la joojiyo waa marka huluw oo xadka ka baxsanoo kayr alxaqa ku xadgudbinin walaa tatabicuuha raacinina qoom ahwaa'a qowmin qole hawadood qad dalluu maanta ma arkaysaa dhumay min qablo hadda ka hor ayaga naftooda u dhumay wa adalluu kaiiran in badanna dhumiyey wa dalluu dhumay can sawaa'i sabiilo jidka toosan marka waa labadii qolo oo darafay naqiidka ahay qoladii maanta ma arkaysaa ciise ku xadgudubtay oo ilaah ka samaysatay ama ibnullah iyo qoladii gaabisoo martabadiisa ka gaabisoo asagana maanta ma arkaysa aflagaadaysay hooyadiina aflagaadeeyey labadu waa dhunsan yihiin waxaa toosan dadka dhexdhexaadka oo dadkii atbaacdii ciise xaqa u raacay oo cabdullaahi wa rasuuliha u yaqaanay iyo muslimiinta sida kitaabka alla ku qoran oo rasuulka calayhi sala uu noo sheegay ka fikrad ahaysta inuu yahay cabdullaahi warasuul kelimatu alqaa ilaa marwa ruuxu min ousan ilaahna ahayn inan si xun lagu keeno ousan ahayn ee mucjizo alle oo maanta ma arkaysaa ku yimi marka dadkaa dhumay baadina ha ahraacinin ha u malayna waxaan inay dhammaato waxaan hadda yahuudda ay qabto ay leeyiin waa inaan cunoo maaragtay odayaa dhalay yuusuf najaar iyo wax jinni ay sheegaan mid soomaalihoo isdiintiisaba ay mutaham tahay oo waxyaalahaas ku hadlaya min inaa dhegteyda ka maqan ila soomaali ah laakiin waxaana tago gaalada una dhex faraysay iyo fikradahoodii ayuu asagii dhammaba xataa caqdiisa khalday maga wax daranoo ku dooda iyo bakti isaga doodayo marka dadaa waxyaalahaas aaminsan maanta wala maaragtay ciise yuusuf najaarkaasaa dhalay waxaa laga yaabaa qaarkood waa u guursada afka ay kala xishoodaan maaragtay wixii kaloo qashinka ahaa laakiin haddaa tirada ciise qof oo maanta ma arkaysaa aabaa dhalay waaba kadib maxaa ciise bnu maryamo loo leey ma gara taa marka lagaa dhaadhic yuusuf najaar oo dhacan yuusuf najaar waa callimo ku dhala haduu lagaa dhaadhicina mar marba haddaad xaqa ilaahay aada ka bayrto baadilba baadil marka kuu sii dhiibaya walciyaadu billah marka labadaas qolaba oo baadiyowday oo ciise ku xadgudbay qolo walba dhinacooda ha u bayrinina sida xaqa maarsheeg walaa tatabicuuha raacina ahwaaa qoomin qolo hawadooda kuwaasoo qad dalluu dhumay min qabl hadda ka hor dhumay waa labada qoroo darafay naqiinka ah wa adalluu kaiiran dad badana dhumiyey wadalluu dhumay can sawaa'i sabiilo jidka toosana ka dhumay haddaba ilaahay wuxuu noo sheegayaa dadkan oo maanta ma arkaysaa reer banu israa'iila oo ambiyada alle subxaana wa tacaala ku xadgudbi jiray ee qaar mar ay guluwi ay ku sameeyaan iyo maray tacaddi ku sameeyaan iyo maray dilaan iyo maray caayaanba dadkaa dad rusushii hore lacnad iyo inkaar iyo foolxumo uga tag uga tageenoo taariikh madowle inay yihiin ma garata haddana ay kitaabkan maanta ma arkaysaa qur-aanka iyo nabigan lisaankiisana lacnad ay ka kasban doonaan oo dad faa'iida la aysan ahayn lucina waa la lacnaday oo waa la fogeeyey naxariista ilaahay aladiina kuwii kafaruu kufra min bani israa'iila ka mid a calaa lisaani daawuuda daawuud carabkiisa ayaa lagu lacnaday ma garan oo sababto ah waxa weeye cinaad badan bay ku sameeyeen iyo wa ciise bni maryama iyo ciise bni maryama carabkiisana waa lagu lacnaday daalika kaagaas oo lacnadaa xaasilu lahum ayaa u qadaran u xasilay bimaa casow caasinimadooda iyo wa kaanuu waxay ahaayeeno yactaduuna kuwa xadgudba mar kasta xadgudubay samayn jireen mardadabaan iyo dhibaatay la mari jiray waa kuwa nebiyullaahi daa-uud masabito waxay dhahaan maaragtay isagoo meel joog oo naag qubaysanaysa ayuu maaragtay meel kore ka arkay waa quruxeediiya cajib gelisay markaasuu yaa qabo ninkaasaa qaba ninkii hadba intaasoo dagaal usoo diray calashanso uu dhinto oo naagtaas oo maanta ma arkaysa uu arooso naagtaasaa salaamaalka oo uu dhalay oo waxa balaayadaasay akrinaayeen ma garan ambiyada in waxay u nisbana cajaa'ib nabiyullaahi sulaymaan waxay dhabaaba saaxirooba ahaaba soo ma nabi ciisa waa kuwiisaan u galay oo beenta ka sheegay isagii hooyadiisba wax alle waxay cafinaayeen lama arko ma garan nabi ciise intay dhaheen xeero cuntaa noo soo deji waa ku rumaynayna dhali warjoog haddii xeeradaa cuntadaa la keeno ood rumaan weysaan cadaab xunaa idinku dhici doona waadiida xeeradii markii la keenay haddana qaarkood sii kufriyeen markaasaa lacanad iyo inkaar iyo cadaab uu ku dhacay lucina aladiina waa la lacnaday kuwii kafaruu kufriyey oo min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda daa-uud carabkiisaa lagu lacnaday waa ciise bni maryam ina maryama ciise bni maryama carabkiisa daalika kaagaas lacadaana xaasilun lahum waa u xasashay bimaa casow caasnimada ay sameeyeen iyo wa kaanuu ahaashoodoo yactaduuna kuwii tacadiyo xadduba ay ahaadeen tacadigoodaas waxaa ka mid a horta xumida waa samayn jireen haddana wax rashaydnimo ah oo iska celina ma lahayno kaanuu waxay ahayn laa yatanaahowna kuwaan iska celin can munkarin wax munkaro facaluuhu ay sameeyeen munkar ay falaan mid dhahayo jooji lama ah ilaahay markaasoo labi-sa waxaa baas lahaaday maa kaanuu yafcaluuna waxay samaynayeen arrintaa marka waa dhega hadal waay annakaan lagu dhega hadal oo waa maxay ummaddan waxaa laga rabaa inay macruufka rabaan munkarkana ay reebaan waltakun minkum ummati yadcuuna ila alkhayr waya'muruuna bilmacruufi yanhawna cani ilmunkar ha laydinka helo ummad macruufka samaysa iyo khayrka xumidana reeba waana miday ummaddan ku ammaanantaho kuntum khayra ummatin ukhrija linnaas maxaa ku khayr badantiin ta'muruuna bilmacruuf watanhuuna cani ilmunkar qofkii marka laga waayo oo muslimiinta ka mid a inuu macruufka faro munkarka uu reebo marka ammaantaa ma soo gelayo munkarka iyo macruuf waxaa ka mid a tacliimka qur-aanka dugsiga la isbarayaa ka mida aadaankaa ka mida salaada la oogaayo jumcada khudbadaa ka mida maaragtay cilmiga la baranayo sababta maxa waa tarbiya cala alislaam guriga ilmaha aadaabta iyo anshaxa islaamnimada la jecesiinayo madaaris kulli waxaasana khudbooyin dadka culummada maaragtay xusbada la yidhahdoo suuqa maraayo waxa la wixii xun doorinayo waxaasoo dhan baa ka mid a xuduudda la oogaa ka mida hadduu imaam ahlu khayra uu oogaayo waxaasoo dhan marka jihaadkaa ka mida hadduu si saxa loo socodsiiyo macnaha waxaa la diintii in la oogo haddii marka laga tagana dhibaato iyo cuquubaad fara badan ayaa ka ratiban wallah marka amri bilmacruufka nagaca ilmunkar waa muhimo weyn haddaan loo qubinna marka cuquub badan ayaa ka imaan doona marka xadiid imaam axmed uu wariyey ayaa jira nabigu leh calayhi isalaatu wasalaam in allaha laa yucadibu alcaamata ma cadaabo bicamali lkhaasa dad gooni ah waxay sameeyeen xataa yarow ilaa ay ka arkaan oo almunkara bayna dahraanayhi dhexbartankooda ay ka arkaan wahum qaadiruuna iyagoo awooda calaa an yunkiruuhu inay inkiraan falaa yunkiruuna marka aysan inkirin fa idaa facaluu daalika arrintaa haddii ay ku kacaan cadaba allaahu ilaahay markaas u cadaabaa alkhaasa dadkii gooni ahay oo ficilka xunkaa samey iyo walcaama dadkii guudba marka dhibaataasay leedahay xadiidkuna xadiid xasanow imaam axmed baa wariyey raximah llah marka kolley meelo badanna waa kusoo sheegnay xadiidka abuubakarna isaguna waa noo imaan doonaa yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum casharka labaad ama casharka saddexaad ayuu noogu imaan doonaa marka waxyaalaha ay lacnadda ay ku muteen waxaa ka mida kaanuu waxay ahayn laa yatanaahuuna kuwaan iska reebin can munkarin munkar oo facaluhu ay samaynayaan labisa waxaa xumaaday maa kaanuu yafcaluuna waxay samaynaayeen oo arrintaa munkarka aan la iska reebin munkarkii in la sameeyo haddana la isku fiirsado waa arrin dhibaato ah sababto waxay leedahay munkarka haddii aan la reebin dadku waxay u qaadanayaan waxaan inay caadi ay yihiin hadhow qof walba waa la ysaga dayanaa waa la iska soo gaaraya kaabirna can kaabir hadhow maxaa ka macnaa caadi laa waayo la iska leeyaha marka dhow inta waxyaala maaragtay baatila lagu koro fisiqi intou faafo caado laga dhigto ayaa la leeyahay waa caadi waayo waxaan maxaa ka micna waana shay xaaraanoo la samaynayo ama waajib laga tegayo ama shirki lagu kaca waxaa leeyahy maxaa ka micnaa dhibba mala hadday saag tahay dhib kalena alla agtiisa waxaway dhib weynaa ka imaan doona oo mujtamaca dhan ba halisku ahu waxaa kaloo lagu lacnaday waxaa ka mid a inay gaalada ay weli ka dhigan jireen weligood ilaa hadda waqtigii nabiga calayh isalaatu salaam oo waa ku intay nebiga beeniyaan ee kufaartii qoraysh u tagaan adinkaa ka diin fiican intay yidhahdaan sida suuratul nisaa aan ku soo marnay ay markaas ay gaashaanbuur intay soo sameen nabiga ay kula dagaalami jireen calayh isalaatu salaam taraa waxaad arkaysaa kaiiran in badan oo minhum ayaga ka mida yatawallowna inay weli ka dhiganayaan ay gacan saar la yeelayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey didda man didda almu'miniin ambiyadii ilaahay mu'miniintu didkooda saasa samayn jira nabiyullaahi ciise dowladdii ruumaanka ahaa oo gumaysan jirta u adeegsadee nabiyullaahi ciise inuu dilo iyo dhibkiisa ayuu adeegsadee nabigee nabi maxamed calayhi isalaatu wasalaam waa kuwii kufaar iyo quraysh iyo khadafaan iyo acraabtii waa kuwii isku soo aruuri jiray ma gara isku soo aruurin jiray saa samayn jiren taraa waxaad arkaysaa kaiiran in badan oo minhum ka mida yatawallowna inay gacan saar la yeelanayaan iyo hiil iyo hooba la wadaagayaan iyo welinimo aladiina kuwii kafaruu kufriyey labi'sa waxaa xumaatay maa qadamad waxay hormarisay lahum ayaga anfusuhum naftooda waxay naftooda aakhare iyo ilaahay agtiisa ugu soo gudbisaa oo waa maxay waxaa hadda lasoo sheegay ma garat oo ambiyada inay lacnad ka kasbadeen macruuf inay safareen munkar aysan reebaynin gaaladii ay weli ka dhigteen oo owliyadii alla ambadii ay la xirbanayaan waa balaayo naftoodu ay hordhac u samaysay ma garat taasi maxay kaliftay oo waxaasi maxay tahay ansakhidar law ka bedel labisa maa qabda lahu anfusum naftoodu waxay usii qab usoo hormarisay waana maxay waxaasi an sakid allaahu calayhim ilaah inuu carooday sababtoo baatil haddaasii hormarisa baatil baatil baatil muxuu dhexlayaa isu geeyo maxaa ka dhalanaya caro allah subxaana wa tacaala ka dhalanaysa marka wax alla waxay tabcaayeen oo ilaahay agtiis ka qadimteen waxay isugu soo biyo shubteen an sakid allaahu calayhim ilaahay horta korkood inuu u carooday oo ilaahay oo nacay wafi lcadaabina wafi lcadaabi cadaab dhexdeedana hum ayagu khaaliduuna inay ku waareen wax alla sacyigoodii natiijadii ka ratibantay equal intaas waaye maxay la ekaatay tusaawi xisaabta soo xalliyo lacanadii ambiyada ka kasbadeen maaragtay ictidii iyo xadgudubkoodii munkarka la sameynaya oon la iska reebaynin gaalada weli laga dhiganaayey ooliyada alla la dagaalamayey ambiyadii wax la dilo iyo wax la beeniyo laga dhigaayo waxaasoo dhan naftooda ayaa hormarsatoo ilaahay xaggiisay usii dhiganta intaasi maxay la ekaatay mucaadalada maxay la ekaatay oo ka soo baxay an sakida allaahu calayhim ilaah inuu carooday ayaa ka soo dhex baxay ma garata equation ka soo baxday marka intaasoo la isku dardaray waxay dhashay iyo mucaadalada ka soo baxday xisaabta natiijada usoo baxa waxay noqotay caro alle iyo cadaab ilaah acuudu billahi min shaytaan ilaah ka magan ilaah ka magan qur-aanka bal balaaqadiisa ka warran waxaasoo dhan isku soo isku dooduub waxay la eg tahay caro alle iyo cadaab yaa ka weyn ilaah ka maganna qof bini aadan maa xamili kara ilahan caraada cadaab ka maganna labiise waxaa xumaaday maa qadamad waxay hormarsatay lahum ayaga anfusa naftu wuxuu qadibto ilaahay usii dhiibtay oo waa maxay waxaasn marka la isku daro an sakid allaahu ilaah inuu u carooday calayhim korkooda wa fi lcadaabi cadaabkan hum khaaliduuna kuwii kuwaarey ay yihiin marka waxaasoo dhan maxaa u geeyey gaaladaas inay weli ka dhigtaan iimaan la-aan soo maaha walow kaanuu yu'minuuna hadday rumayn lahaayeen billaahi ilaahay hadday rumayn lahaayeen si saxa u rumayn lahaayeen iyo wanabiy nabiga umiga oo loo soo diray oo kutubtii hor lagula ballamay iyo wamaa unzila ilayh wixii lagu soo dejiyey ay rumayn lahaayeen balaayadan waa ka badbaadi lahaayeeno ma takhaduuhum kama ay samaysteen gaaladii owliyaa owliya kama samaysteen cuduradaanoo dhan waa ka badbaadi lahaan iyo caradahan laakiin maxaa ku dhacay walaakina kaiiran in badan oo minhu iyaga ka mid a faasiquuna kuwii daacadii alla ka baxay waa niman faasiqiin noqdoo daacadii ilaahay subxaana wa tacaala u gooyo wax iskuma falayaal ayay maanta ma arkayso ay ku soo baxeen halkaasaa marka dhibaatada uga timid ee haddii dad iimaan la ahaan lahaaya way isbadbaadi lahaay walidaalika waxay qofka dhow iimaan uu leeyahay masaalixiisa u garana ilaahbaa maada uu rumaysan yahay ayaa khayrka xasuusinay haddii kaloo ilaahay ilooba iimaan ka tago waa qowlu tacaala walaa takunuu kaladiina nasu llaha fa ansaam anfusa ha noqoni kuwa ilaahay iska iloobay diintiisa iska iloobay dan aan ka lahayn ilaahay muxuu ku ciqaabay fa ansaahum anfusahum maslaxadoodii iyo wixii wanaagu ay iloobeen wax iyaga halaagay ka shaqaynayaan naar wax ku waariyay ka shaqaynayaan balaayow marka abuuranayaa marka ilahan ka maganka walow kaanuu hadday ahaan laha yu'minuuna ku rumaysan billahi iyo wanabiyi iyo nabiga wamaa unzila ilayhi nabiga wax lagu soo diiyo qur-aanka asaga iimaankaasaa celi lahaayo ma takhaduuhum kama ay samaysteen gaaladii owliyaa owliye laakiin maxaa ogeeyey inay gaalada weli kasigta ka dhigtaan walaakina kaiiran in badan oo minhu iyaga ka mid a faasiquuna kuwa faasiquuna xad ka baxa weeye allah nagu anfaco qur-aanka allahu aclam sal allah calaa rasuuli ilahi sali slim